iyadoo waayadii lasoo dhaafay ayse soo tarayeen ciidamada dowladda federaalka ee qayladhaanta ka muujinaya dhibaatooyinka iyo niyadjabka ay ku heestaan furimaha dagaalka ayaa waxaa lasoo warinayaa in iminka ay bilaabeen inay hubkooda iibsadaan askartan oo ay tiradooda gaarayso kow iyo toban askari ayaa waxaa lagu eedeeyey inay hubkooda iibsadeen islamarkaana ay faaruujiyeen furimaha dagaalka ciidamadan oo maxkamadda lasoo taagay ayaa waxaa lagu xukumay min shan sano oo xarig ah sida ay ka dhawaajiyeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka eedeysanayaashan sidaan ognahay ciidanka asluubta soomaaliyeed ay ka tirsan yihiin eedeysanayaashan maadaama maxkamadda horteeda ay ka qirteen inay galeen dembigaasi lagu soo eedeeyey aysan jirinna sabab kalifi karta shaqadooda inay ka tagaan waxaan ka codsanaa marka hore koow in laga mago hantida ciidanka ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed waxay maxkamaddu ku xukuntay shan sano xukuumadda villa soomaaliya oo majaraha u haya xasan sheekh ayaa wajahaysa caqabado dhan weliba leh oo ugu horeysa midda dhaqaale kadib markii xiriirka dhaqaale ay ka jarteen dowladaha reer galbeedka ay ugu horeeyaan maraykanka iyo ingiriiska iyagoona sheegay inuu ku daba dheeraaday dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab si kastaba ha ahaatee xasan sheekh ayaa hadda ku jahwareersan siyaasadda isdiidan ee masar iyo itoobiya kuwaas oo ku loolamaya danaha geeska afrika